إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dabgeysta waxyaalo nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka kacay degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho dowladda jarmalka ayaa dalkeeda ka soo tarxiishay ku dhowaad toban ruux oo soomaali ah siyaasi taageersan dowladda federaalka ayaa sheegay in maraykanka iyo ingiriiska ay hakiyeen cilaaqaadka ee kala dhexeeyey dowladda federaalka libaax ayaa shalay nin dhaawac ugu geystay magaalada hargeysa ah ee gobolka waqooyi galbeed laba beelood oo degta walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa diya ku kala qaatay deegaan ka tirsan walaayadaas dowladda iiraan ayaa si rasmi ah u shaacisay iskuday ee yuhuuddu ku doonaysay inay ku qaarijiso madaxweynaha dalkaas
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobo oo ku beegan shan iyo tobanka bisha toddobaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qarax khasaare geystay ayaa ciidamada shisheeye lagula beegsaday deegaanka lambar lixdan ee gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday kolinyo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda qaraxa ayaana haleelay mid ka mid a gaadiidka ciidamada shisheeyaha kaas oo halkaa ku gubtay waxaana la aaminsan yahay in askartii saarneed ay u qaybsameen dhimasho iyo dhaawac shalay ayay ahayd markii weerar nafurnimo ah ciidamada shisheeye lagula beegsaday duleedka magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo ay dhaqdhaaqyo ciidan ka wadeen dabgeysta waxyaalo nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka kacay degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim
dabkan oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa ka dhashay waxyeelo nafeed iyo mid hantiyadeed wuxuuna gubay gurya ku yaala xaafad ka tirsan degmada wardhiigley wararka la helayo ayaa waxay sheegayaan in dabkan uu ka bilowday koronto uu ku dhaawacmay wiil halka ay ku gubteen laba guri waxaana ka hadlay qaar ka mid ah dadkii goobjoogga u ahaa dhacdadan maanta maba hadli karo walaa dhibaato weynaa ka dhacday xaafadda wardhiiley gaagaar ahaan geed jeceel alxamdulilah wuxuu ilaahay keenay mahad saas kale guryaheen waa gugubteen maal un meeshaa waa ku dhammaada waa kuwaanaa guryo dhan waa u jeediin dhibaatada maanta taagan waxay ka kacday korontay ka kacday maanta waxaa ka dhacday masiibo aad iyo aad iyo daran meeshaan oo khasaare ah gurigan oo koronto ka kacday aad iyo aad dab koronto ka bilowday dhibaato u geystay nafna waxaa ku gaaray wiil yaraa guriga ku dhex jiray garabkaa ka gubtay iyo gacanta iyo dhabarka iyo qofta ugu soo reedo imaada aniga waaye ma ahan markii ugu horeysay oo dab noocan ah uu ka kaco magaalada muqdisho ee horey ayaa marar badan laga soo tabiyey dabab kala duwan kuwaas oo ay ka dhasheen khasaare iskugu jira naf iyo maal dowladda jarmalka ayaa dalkeeda ka soo tarxiishay ku dhowaad toban ruux oo soomaali ah cali aadan xasan ayaa ka warramaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay wadamada reer galbeedka qaadeen tallaabooyin ay kusoo musaafurinayaan dadka aan u dhalanin ayaa waxay dowladda jarmalka dalkeeda kasoo musaafurisay dad soomaali ah dadkan oo gaaraya sideed ruux islamarkaana ku noolaa gobollo ka mid ah dalka jarmalka ayaa waxaa shalay laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho tallaabadan ay qaaday dowladda jarmalka ayaa waxay cabsi ku beertay dadka soomaalida ah ee sida qaabka soogolootiga ah ku jooga dalka jarmalka dhowaan ayay ahayd markii dowladda ingiriiska ay dalkeeda kasoo musaafurisay wiil soomaali ah kaas oo muddo sanado ah dalkeeda ku xirnaa laguna eedeeyey inuu dil u geystay ruux kale siyaasi taageersan dowladda federaalka ayaa sheegay in maraykanka iyo ingiriiska ay hakiyeen cilaaqaadkii kala dhexeeyey dowladda federaalka tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya yaasar cabdallah yaxyo caamir oo ah siyaasi ku nool magaalada muqdisho islamarkaana taageersan dowladda federaalk ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in maraykanka iyo ingiriiska ay hakiyeen cilaaqaadkii kala dhexeeyay dowladda federaalka waxa uu sidoo kale ka hadlay arrimaha sababay dhaqaaliyaridda baahsan ee soo wajahday duulaanka ciidamada shisheeye ee soomaaliya isagoo tilmaamay in dowladihii bixin jiray lacagta la siiyo ciidankaas ay iska diideen bixinta qarashaadka ay ku maalgelin jireen duulaanka shisheeye horta waa runoo ciidamadan dhaqaalo fara badanaa ku baxay inta ay joogeen oo wadamo badana ciidamo keeno oo ciidamada wadankooda wadamo ku handada waa maqashay askarigii dishibiliin xumaata soomaaliya u dira oo uganda ay dhahayeen waa jirtaa in wadamo badan ay lacagtii ay ballan qaadeen ama ay laga sugaya inay diideen inay bixiyaan laba sababoodba sabab dhaqaalo guudaa ka jirta caalamka iyadoo marka hore oo laga soo bilaabo waqtigii koroonaha waqtiga badan amerikada waa aragta waxaa duufaano iyo dabeelo ka dhacayo bilyansaa ka baabaya maraykanka hadda iyadoo dhibkaasu jiro haddana waxaa yimid dagaalka iiraan iyo iyo iyo israa'iil isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in dowladda federaalka aysan waxba faraha ugu jirin islamarkaana aysan maamulkeeda gaarsiin karin guud ahaan dalka waxa uuna sidoo kale xusay in aysan haysan ciidan nidaam leh dadkana ay askartooda ka aaminsan yihiin kuwa mooriyaan ah dhab ahaan haddaan u hadalna hadda dowladda maraykanku lama jirto dowladda aadna uma taageerto ingiriiskuna waa sidoo kale waa ka daba dhow yahay oo aada ulama jiraan labaduba buludkale intersigooda ay ka weyeen ama intersiga meel kale u dhacay iyo wadanka dowlad ma jirto geeska gees xukunta laakiin waxaa u tegaysa somaliland oo dhinac ku socoto puntland oo meel ku socoto oo aniga maba u baahniba kuwan kale sidoo kale ay samayn karaan dhibaatooyinkaasaa jira marka oo kalsooni darada ah waa jirtaa dhinacooda laakiin danihii ay kaa lahaayeen oo dhan uma fulin meeshaan dowlad walba intay ku siiso macna laala iskama kaa siiyo inay waxay rabtaa ay aada fuliso waxyaabaha iyadoo ay rabto markaas aada u danayna dabcan waa saameyne wadamada qaar in la baxaan ay naqane wadamo isbixi karana waa yirihiin hadda waxaan ka hadlayna maana askaraas ka baxdaad maqlay isaga tagta maanta maqlaya meel hiiraan ee ciidamadu ka baxeen waxaa le ku haraaq tuugo naga dhaaf si kastaba ha ahaatee waxaa marba marka ka dambeysa isa soo taraya walaaca iyo qayladhaanta laga muujinayo dhaqaale la-aanta uu wajahayo duulaanka ciidamada shisheeye ee loogu yeero ee yuusom kaasoo imanka qarka u saaran inuu maalgelin la-aan darteeda u burburo
libaax ayaa shalay nin dhaawac ugu geystay magaalada hargeysa ah ee gobolka waqooyi galbeed farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya maalintii shalay waxaa beerta libaaxyada ee ku taalla magaalada hargeysa libaax ku dhaawacay nin dhimirka looga jiro kaasoo dadkii goobjoogga u ahaa ay sheegeen inuu isagu derbiga uga booday muuqaal laga soo duubay ninkan ayaa lagu arkayey mid ka mid ah libaaxyada ku jiray beerta oo waxyeelo u geysanaya inkastoo si deg deg ah lagu gurmaday aabbaha dhalay wiilkan oo ku sugan isbitaalka hargeysa ayaa warbaahinta la hadlay wuxuuna ka warbixiyey xaaladda wiilka uu dhaawaca u geystay libaaxu anugu waxaan ahay inanka aabbihii wuu xanuunsani jiray inanku marna wuu kacayaa marna caadi buu noqonayaa xaalay gurigaanu wada joognay saakana waanu wada quraacanna dabeetana anugu isagoo guriga jooga baan ka imi suuqa anigoo jooga ayaa dabeedna warku isoo gaadhay wixii uu igu soo gaadhay warku halkaa wixii aan ku maqlayey suuqa aan ka maqlay iyo halkan markii aan imi wixii aan ka maqlay labadiiba way isu waafaqeen waxay isku waafaqeen anigu nin xanuunsanaya ahaaday xitaa imikadan waxbaan su'aalay dhibti markay ku gaadhay siday wax ku gaadheen baan ku idhi wuxuu igu yidhi shabaga aniga koray ninku wuu xanuunsanayey sidaa uu sheegayaa inay jirto waa wax dhici kara qadarkana allayska leh ninkii markay dhibigaadhay wuu soo qaaday wuu daweeyey cisbitaalkiibuu keenay kabaacdii markii warku noo yimi annaguna isagoo ka shaqaynaya ayaannu u nimi nimankii ka shaqaynayana waa wacan yahay bay yidhaahdeen dhaawacna wuu qabaa haddaba goobaha lagu rabaayadeeyo xayawaanada gaar ahaan libaaxyada ayaa bulshada ku nool magaalada hargeysa dhowr kol oo hore cabashooyin uga muujiyeen halista kaga imaan karta iyagoona ku baaqay in laga raro libaaxyada oo khatar ku ah mar walbana cabsi iyo xasilooni darro ku haya maamulka ka jira magaaladaas ayaan ilaa hadda wax ka qaban cabashada bulshada ee ku aadan in xayawaanada sidan oo kale dadka u dhibaateeya u sameeyaan xarumo ka baxsan magaalada waxaana xusid mudan in goor sii horraysay xayawaankani cunay qaar ka mid ah dadkaasi islamarkaana dhibaato u geystay shacabka ku nool hargeysa laba beelood oo dega walaayada islaamiga ah ee gobolka shabeellada hoose ayaa diya ku kala qaatay deegaan ka tirsan walaayada warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
dhowaan waxaan ka qayb galay munaasabad ballaaran oo diya loogu kala wareejinayay laba beelood oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee wadega walaayaadka islaamiga ah munaasabadda ayaa ka dhacday dowladda deegaanka farsoole ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose halkaasoo diye loogu kala wareejiyey beelaha ajuuraan iyo garre diyada ayaa wareejisay beesha garre oo ka mid ah beelaha dega gobolka shabeellaha hoose diyadan ay wareejisay beesha garre ay ahayd diyada nin ku baxay gacanta beesha garre oo lagu magacaabo maxamuud cali oo ka soo jeeda beesha ajuuraan maxkamadda maamulka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose ee waxay beesha garre ku xukuntay boqolaal laadoo geela oo ah diyada maxamuud cali oo ka soo jeeda beesha ajuuraan munaasabadan diyadii lagu kala wareejinaya waxaa ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan oo isugu jira culimo salaadiin iyo waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh cabdismed abu cabdiraxmaan ugu horeyn waxaa munaasabadda kelimad ka jeeday sheekh maxmed jamaal oo ka mid ah culimada diinta islaamka waxaanu ka hadlay inaysan banaanayn in dhiig ruux muslima bilaa micnodaraha loo daadiyo isagoon la dardaarmay ummadda soomaaliyeed ikhwaani fillah ilaahay aan ka baqno subxaanahu wa tacaala waxaa ugu weyn oo maanta yacni muslimiinta guud ahaan aan u dardaarmayo waxaa weeye war walaalayaal dad muslimiin baan nahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu walaaleeyey musulinimadan maadaama ikhwaani fillah dad walaalo muslimiin aan nahay war walaalayaal dhiiggeenna ha kala badbaado maalkeenna maaragtay hantideenna iyo sharafteenna cisigeenna ikhwaani aan ilaashanno qofka muslimka ah oo dhiiggiisa lagu xadgudbaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka hadlay nebigiisa moxamed calayhi salaatu wasalaamna waa ka hadlay ikhwaani ilaahay aan ka baqno subxaanahu wa tacaala suldaanka beesha garre ee gobolka shabeellaha hoose suldaan cabdulaahi xaaji axmed ayaa u mahad celiyey wilaayadii martida ka soo qaybgashay xafladda isagoon diyada ku wareejiyey beesha ajuuraan oo gobjoog ahayd madasha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في الله أولا إلهي سؤمدنا إلهي إنه يا المسلمين وهكذا سؤمة إليا ولا يدي أتاغن إن شرع الإسلام التطبيق ساي مال مرساي أتاغن هبي إمالا gaara waxaa tiidaadhaysaa kitaabkan la isku xukunaay dadkii u taagan islaamka u taagan walaayooyinka u duubadeen ayaas u mahadiinaa alxamdulilah ayaas u mahadcelaya marta sharaf ay meelaa ka tibidi xafladan saa ka qayb kashe noqaba leh muslimiin kale leh iyana was u mahadcelaya waxaa wareeshiya dhinamaan keel oo heer ajuuraan dad laga dili ayaa wareeshiya dhina waxaa ka wareeshiya dhina hadda ina dhoogin siyeetin iyo lix neefgeel ah shan iyagaa dhaafeen sagaala hartan wal beeseey tum shan bir kadib yaa beesadoo saltuuraa wareejintaas ammaan u dhoogna alxamdulilah ilaahayaa ka mahadsan dadkii walaalahayn ay ga'anaan ka'anaan tiirta in unno diyoodays un ku wareejin maan hadd un dhoognaay wixii baaqayna meel laka ogyahay ayaa muslimiinas u sheeqa nabadoon cabdiraxmaan cabdi buule oo ka mid ah nabadoonnada beesha ajuuran ayaa beesha garre kala wareegay diyada maxamuud cali horey ugu baxay gacanta beesha garre
ikhwaatulkiraam jamaacada meesha isugu ammaatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu talaan ka bacdi aniga oo ah nabadoon nabadoonnada reer ajuuraan ee gobolka jubbada dhexadega ka mid ah cabdiraxmaan cabdibuule li yidhaaha ayaa maanta waxaan u imaanay inta u joognaa in aan la wareegno nin aan qaraabo nahay walaalkayna ah oo reer ajuuraan ah oo ku baxay gacan walaalaheenna reer garre arrintii ayd aheyd markaan isaga nimid waxaan xukun tagnay ilaahay kitaabkiisa daaqudnimo iyo geed fadhiisii iyo lama aadin ilaahay kitaabkiisa aan xukun tagnay boqolkii neef oo geel ahaa walaalahayna ay maxkamaddii nooga xukuntay kadib waa wada hadalnay cafiyay naga dalbeen shan neef oo geel ah ayaan cafinay geelii boqolka ahayoo shan tahlaad aan ka cafinay oo sagaashan iyo shan tahlaad ahaa siddeetan iyo lix ka mid ah oo nool nool ayaan la wareegaynaa hadda maanta waxaa cuyuub yeelatay sagaal neef sagaalkii neefna wadahadal kadib walaalaheenna waxaan isku afgarannay geelaas in laga bixiyo lagu bixiyo lacag lix boqol iyo konton doolar ah halaa neef markan waxaa mikrofonka lagu soo dhoweeyey qaar ka mid ah salaadiinta gobolka shabeellaha hoose kuwaas oo ay kala ahaayeen suldaanka jiida suldaan sidcali xasanow suldaanka habargedir suldaan cabdulaahi suuley iyo suldaan nuuro xaajiisaaq suldaanka beesha mirifle waxayna si isku mid ah u bogaadiyeen maxkamadaha ka jira wilaayaadka
bismillah alxamdulilah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdu salaam allaha subxaana wa tacala mahadda iska leh oona soo waafajiyey xafladan oo lagu kala guddoomayo diyo oo aan sugu nimid walaayada shabeelle hoose gaar ahaan degmada toortoorow walaalaha reer garre iyo reer ajuuraan oo diyo kala qaadanayaan waxaa loo xukumay walaalaha reer ajuuraan boqol neef oo geel ah oo diyo ah inay qaataan runtii intaasi ma iska timid iska imaanayn maanta meeshaa la isu yimaado oo diyo la kala qaato oo duurkan la yimaado amnigan iyo nabadgelyadan kulli waxaa keenay ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa ka ahatay gaar ahaan xarakad shawaatu mujaahidiin ayay xaggiisa ka noqotay dadaalka la bixiyey oo juhdi la bixiyey ilaahay baa mahadsan subxaana wa tacaala allahaas oo maantana joojiyey meel lagu oogahayo ama looga dhaqmahayo shareecada ilaahay maanta waxaan joognaa nin walaala oo ka dhintay beesha reer ujuuraan oo ku dhintay beesha garre meel lagu qaadahayo diyadiis ilaahay baa mahaddaa iska leh goobjoog baan ka nahay maanta haddii laysdilana si wanaaga ee maxkamadda ilaahay baa lagu kala baxay taasoo maysan maanta qabin meelo badan oo ka mid a dalkeenna oo ninkii nin dila laba loo dilo ama saddex loo dilo ama aan cidi iska warsan mahaddaas allahaas mahaddaas leh waa waxay u baahan tahay in loo wax badan loo mahad celiyo xaqiiqatan laakiin laysuma oggola waa lagu soo duulay ayadaana la ku haystaa gacmaha in lagu xajiyana way u baahan tahay xaqiiqatan wixii wacdiya waanana la waaniyey ilaahay kuwa waaniyeyna ajra ka siiyo annagana ilaahna ugu anfaco mahad alle kadib waxaan mahad u jeedinaa labada qabiil oo beelaha soomaaliyeed oo walaalaha ah oo gacanta kala gaartay xukun tegey xoola lagu soo xukumay sidii shareecada ay qabtay sida walaalaha hore ay caddeeyeen boqolkii neef uu geel ahaa shan la cafiyey sagaashan iyo shan la oggolaaday sagaal ceeb yeelatay siddeetan iyo lix la wareegeen sagaalna la lacageeyey muddona loo qabtay intaaba labada qabiil oo ku mahadsan yihiin iyo walaayadii ka soo shaqaysay maanta laba markhaatiyaan nahay waxaan markhaati ka nahay halkaan u taagannahay shuhadadii oo gaalada la dagaalamaysay tadbiiqintii ay rabeen iyo shareecada islaamka inay shaqayso raayada ay taagnaato kitaabka ilaahay uu shaqeeyo maanta markhaatiyaan ka nahay horeyna uu shaqeeyey gebagabada maantana aan taagannahay uu shaqayn doonana waxaan leenahay intii dhimatay in ilaahay u naxariisto oo shuhadaa intii gacan islaam ku baxdayna ilaahay ha u naxariisto murtadiinta ilaahay ha naga qabto gaalada alle ha jebiyo shareecada alle ha noo taago ugu dambayntii munaasabadda waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh cabdismed abuu abdiraxmaan isagoona diyada u kala wareejiyey labada beel sidoo kale waali ay la dardaarmay salaadiinta iyo bulshada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u mahadnaqaynaa nicamkiisa faraha badan uu dusheenna ku galladaystay in ilaahay subxana wa tacaala sharcigiisa aan ku kala baxno oo aan u xugun tagno oo aan ku qanacno ayaan allah u mahadnaqaynaa ilaahay subxana wa taala ana waafajiyey bacda xamdilaahi waxaan u mahadnaqayaa jazaahum allahu khayran labada beelood oo dhibka u kala gaaray garaystay xaqiiqatan ku qancay sharciga ilaahi subxana wa tacaala inay u xugun tagaanna u mahad celin walaalihii reer ajuuraan dhibka uu gaarayna ku qancay inay sharciga ilaahi subxana wa tacaala u xugun tagaan iyagoo dhib kale aan geysanin walaalihii reer garana jazaahumullahu khayran iyagana waxa weyaan ku qancay wixii la saaray oo xuquuq ah maadaama waxa weyaan ruux iyaga ka dhashay uu ilaahay subxana wa tacaala ku sababay walaalahood nin ka tirsan maxamuud cali cismaan la yidhaahdo ku qancay iyagana inay sharcigaas waxa weyaan ku kala baxaan iyagana ilaahay subxana wa tacaala miisaanka xanaad hala u saaro ikhwaanii waa tadbiiqin sharci ilaahi subxana wa tacaala maanta waxaan u taagannahay diyo wareejin oo muddo mugtahay dhowr maalmood ah soo socotay ilaahi subxana wa tacaala na waafajiyey muddada diday la qabtay meelan gaabneed jazaahumullahu khayran walaalaha way dadaaleen maanta waxaa la wareejinayaa walaalahood macnaha ree ajuuraan lagu wareejinaya ree garre ay wareejinayaan siddeetan lix neef oo geel ah oo nonool boqol neef oo geelay ahayd shan neef walaalahood way ugu cafiyeen ree ajuraana cafiyey sagaashan iyo shanta soo hartay way keeneen walaalihii sagaal ka mid ah een yeeshay markii waxaa lasku afgartay sagaalkaas in la qiimaysto oo lacag ay ku kala qaataan jazaahumullahu khayran siddeetan iyo lixdan waa kuwaan taagan oo la wareejinayo owlaadamkina lagu wareejinayo ikhwaani intaa kadib waxaan rabaa dhowr kelimood oo dardaaran ah dadkaan meesha iskugu yimi inaan u sheego ikhwaanii waxaa la rabaa waa iga baraarujin inay qalbigeenna ay ku weyn tahay qofka muslimka dhiiggiisa oo la daadiyo shareecada islaamka booskay ka taagan tahay quluubteena inay ku weyn tahay qofka muslimka dhiiggiisa oo xaaraan lagu daadiyo wiciidkaasaa ka soo raraya goodigaas ogaada ikhwaanii arrintaas ha lagu baraarugo dadkana ha lagu wacyigeliyo nabadoonnada iyo ugaasyada garadka ah arrintaas dadka ha ku baraarujeen waxaa ikhwaanii nooga baahan dil cadowna hortaaganaa dil nooga baahan qofka shaydaana ku qaaday ninkan haddee shaydaana ku qaaday waana mogtahay walaalihiin insha allahu tacala sharci ilaahi ay keeneen waana ku mahadsanyihin laakiin insha allahu tacaala ummadda waxaa la rabaa in looga digo khatarta ay leedahay insha allahu tacala wax dhib dambana ilaahay naguma keeno dadka dunuubtooda allaha dhaafo deegaanka allah noo islaaxiyo cadowgaas allah jiibiyo aadaa wabilahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyana maxamed
كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم
maxkamadaha islaamiga ka furan wilaayaadka islaamiga ee imaamosha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay sidaan oo kale marar badan diya u kala qaadeen beelo walaalaha xuquuq isku yeeshay iyadoona ay arrintan muslimiinta ay ku horseeday ku dhaqanka shareecada islaamka
كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda shiicada iiraan ayaa si rasmi ah u shaacisay iskuday ee yuhuuddu ku doonaysay inay ku qaarijiso madaxweynaha dalkaas mas-uul sare oo ka tirsan dowladda shiicada iiraan ayaa u sheegay warbaahinta in ay jirto iskuday ee yuhuuddu ku doonaysay inay ku qaarijiso madaxweynaha iiraan ninka lagu magacaabo mascuud bensanji falkan ayaa dhacay intii lagu guda jiray shir golaha ammaanka ah ee dalkaas oo uu yeeshay shan iyo tobankii bishii juun kaas oo looga hadlayay go'aano istaraatiiji ah oo looga jawaabayo duqayntii oo maraykanku la beegsaday iiraan mas-uulkaas ayaa sheegay in weerarka hou si toos ah u beegsaday madaxweynaha iyo madaxda saddexda laamood ee ugu sarreeya dalka wuxuuna sidoo kale xaqiijiyey inuu socdo baaritaan ballaaran oo lagu ogaanayay jawaasiista qarsoon ee ku jirta gudaha xukuumadda shiicada iiraan dagaalka u dhexeeya yuhuudda iyo iiraan ayaa mar kale la saadaalinayaa inuu qarxo ra-iisul wasaaraha yuhuudda oo dhowaan safar ku tegay aqalka cad ee maraykanka ayaa la rumaysan yahay inuu qorsheynayo weerar labaad oo uu ku qaado xukuumadda tehraan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga nagaynta